bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa jimce siddeed iyo tobanka bisha nofembar sannadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida subaxnimadan saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mida guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo shaaciyey xilliga iyo meesha ay ka dhacayso doorashada aqalka hoose xubnaha u matelaya gobollada waqooyiga soomaaliya gaar ahaana togdheer iyo waqooyi galbeed kulan ka dhacay baarlamaanka puntland hoolkiisa garoowe oo looga hadlay abaaraha roobdan laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan ka horse warkii dunida
war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee u n h c r magaceeda loo soo gaabiyo ayaa lagu soo dhoweeyey go'aankii ka soo baxay dowladda kenya kaasi oo ku aadanaa in dib loo dhigo wakhtigii lagu ballamay in la xiro xeryaha qaxootiga ee waddankaasi ku yaal waxaan soo dhoweynaynaa go'aanka ka soo yeeray kenya ee ku aadan in muddo kale lagu daro wakhtiga la xirayo xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari ee kenya tani waxay caddeen u tahay sida kenya ay uga go'an tahay in soomaalida qaxootiga ay dalkooda ugu soo laabtaan si xor ah iyadoo la tixgelinayo sharaftooda dib u soo laabashada qaxootiga waa furo muhiim ah sidaa waxaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay hay-adda u n h c r hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa muddo badan raadinaysay in xal loo helo dhibaatada qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya shan iyo labaatankii juun sannadka laba kun iyo lix iyo tobankii u n h c r dowladda kenya iyo weliba dowladda soomaaliya ayaa wada gaaray heshiis dib loogu soo celinayo qaxootiga ku jira xeryaha qaxooti ee waddankaasi kenya dowladda kenya ayaa maalin ka hor shaacisay in dib loo dhigay wakhtigii la shaaciyey in la xiri doono xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya kaa oo ku aadanaa in nofembar soddonkeeda la xirayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa ku guulaystay kursiga aqalka hoose ee xubinnimada baarlamaanka federaalk soomaaliya kaa oo ka imaanaya deegaanada galmudug kadib doorasho ka dhacday magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee galmudug ayuu cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ku helay codad dhan afartan iyo lix cod oo ahaa ergadii wax dooranaysay halka musharaxii kale ee la tartamayey oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi maxamed oo isna helay shan cod oo keliya magaalada cadaado sidoo kale maalin ka hor waxaa lagu doortay xubnaha kale ah mustaf sheekh cali dhuxulow xuseen qaasim yuusuf xirsi aadan rooble maxamed cabdulle faarax oo loo yaqaano geesey xasan macalin maxamuud bootaan ciise caalin saadaq cabdikariin xaaji ibraahim iyo xubno kale iyadoona dadka hadda la dooranayo ay u badan yihiin kuwa iyagu horay loogu arkay saaxadda siyaasadda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka ethoobiya waxa uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya xayle maryam dhisaleen kadib markii uu etoobiya gaaray mudane madoobe labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiira doorashada soomaaliya ka dhacaysa sannadkan laba kun lix iyo tobanka arrimaha ammaanka soomaaliya iyo xoojinta xidhiirka ka dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya kulankan ayaa ku soo gabagaboobay is-afgarad buuxa oo labada dhinac ay isla gaareen qaramada midoobay ayaa dowladda norway waxa ay ka dalbanaysaa inay ka laabato go'aanka lagu soo celinayo qaxootiga soomaalida ee ku nool waddanka norway qoraal ka soo baxay hay-adda qaramada midoobey u qaabiilsan qaxootiga ee magaceeda loo soo gaabiyay u n h c r ayaa dowladda norway waxaa looga dalbaday in wax kabedel ay ku samayso go'aanka ay ku soo celinayso qaxootiga soomaalida ee ku nool gudaha dalkaasi un-ka ayaa waxa ay sheegayaan soomaaliya hadda inaysan ka jirin ammaan buuxa oo la ysku hadleen karo maadaama soomaaliya mararka qaar ay ka dhacaan weeraro iyo qaraxyo argagixisanimo sidoo kale qaramada midoobey waxa ay sheegtay qaxootiga ku nool waddanka norway inay hadda haystaan nolol wanaagsan oo aysan doonayn in dib loogu soo celiyo soomaaliya ilaa dalka nabad uu ka noqonayo haweeneyda wasiirka socdaalka ka ah dalka norway ayaa waxa ay dhowaan sheegtay in hadda ay wadaan qorshe dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida ee ku nool dalkaasi kuwaas oo lagu sheegay kun iyo lix boqol oo soomaali ah norway ayaa horey waxa ay u sheegtay in ay soo celinayso qaxootiga soomaalida ee ku nool gudaha dalkeeda iyadoo soomaalida qaxootiga ee norway ku nool tir ahaanna lagu qiyaaso kumanaan qof ra-iisul wasaaraha waddanka jabaan shinzo abe ayaa noqon doona hogaamiyihii ugu horeeyey oo ajnebi ah oo la kulma madaxweynaha la doortay ee waddanka maraykanka donald trump tan iyo markii la doortay sannadkii hore shinzo abe ayaa sheegay inuu doonayo inuu dhiso is-aaminaad uuna kala shaqeeyo sidii adduunka uu u noqon lahaa mid xasiloon ka hor inta uusan dhammaan safarkiisa kulanka magaalada new york ayaa imaanaya iyadoo bartanka lagaga jiro walaaca ku aadan saaxiibka ugu weyn ee siyaasadda arrimaha dibadda ee tookiyo trump ayaa sheegaya in dowladda jabaan looga baahan yahay inay bixiso lacag dheeraad ah haddii ay doonayso in ciidamada ameerikaanka ay sii joogaan dalkooda waxaa kaloo dhaliilay heshiiska ganacsiga ballaaran ee madaxweyne obama uu la wado jabaan iyo dalalka kale ee cirifka badda basifika dhaca jabaan iyo maraykanka ayaa xulafo ahaa tan iyo wixii ka dambeeyey dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka markaasoo maraykanka uu ka caawiyo jabaan inay dhaqaalahooda dib u dhistaan ugu dambeynna madaxweynaha waddanka filibiin ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu diyaar u yahay qaabilaadda qaxootiga dunida ka imaanaya ee dowladaha reer galbeedku ay diideen inay siiyaan magangelyo madaxweynaha waddanka filibiin ayaa sheegay mar uu la hadlayay telefishinka aljaziira in go'aanka ah inay qaabilayaan qaxootiga dunida ay tahay kadib markii uu arkay in dowladaha dhaqaalaha leh ee reer galbeedku ay xuduudaha ka xirteen dad dhibaataysan oo ka cararaya waddamadooda oo colaadi iyo dhibaato kale ay ka jiraan in bini aadamka loo naxariisto inay tahay wax weyn waxaana ku dhaliilay siyaasadaha dowladaha qaar ay kula dhaqmayaan dadka qaxootiga sida ayuu yidhi madaxweynaha isagoona intaa ku daray in dadka qaxootiga dalkiisa uu wada qaabilayo hay-adaha samafalka ayaa waxay sheegeen in qiyaastii ku dhowaad laba milyan oo ruux ay dalalkooda ka carareen sannadkii hore ee laba kun shan iyo toban halka sannadkanna ay kordheen boqolkiiba soddon dadka dalalkooda uga cararaya colaadaha jira awgood guudahaan dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen saaka raadiyaha daljer waa inageenta
aan ku bilaabe sidaad qodobada barnaamijka saaka iyo dunidaba ku maqlayseen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya cumar dhegey ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay ka dhacayso doorashada xubnaha u matalaya aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya gobollada waqooyi abukaati dhegey ayaa sheegay in laba maalin oo aynu soo dhaafnay ay tababar u qabteen boqorada salaadiinta gobollada waqooyi ee somalilan ka soo jeeda islamarkaana wax badan ay ku kordhiyeen qaabka loogu qayb qaadanayo doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadka laba kun lix iyo tobanka haddaba guddoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka beelaha birta waqooyi xubnaha guddiga doorashooyinka birta waqooyi xubnaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban salaadiinta boqorada cuqaasha beelaha birta waqooyi warbaahinta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa aan marka hore u mahad celinayaa salaadiinta iyo boqorada ka soo jeedo beelaha birta waqooyi oo uu halkan ugu soo dhammaaday kulan aqoon isweydaarsi iyo wacyigelin la xiriira hanaanka doorashooyinka dadban iyo doorka kaga aadan salaadiinta iyo cuqaasha oo laba maalmood halkan ugu socday oo ay soo jeedinayeen guddiga doorashooyinka dadban ee beelaha dirta waqooyi sidaad la socotaan kulankaas oo maanta bilaabmay inuu goor hore bilaabmo ayaa la filayey arrimo badan ayaa ku xeersanaa oo ku wareegsanaa oo ay tabashooyin qabeen madax dhaqameedka iyo hogaamiye dhaqameedyada beelaha dirta waqooyi oo wakti dheer qaatay oo hanaankii doorashada waktigii ay ku lahaayeen iyo ka qaybgalkiisii in yar xoogaa dib ay kaga dhaceen waxaan markaa ku bogaadinaynaa ugana mahadcelinaynaa inay qaateen go-aan ah inay qayb ka noqdaan hannaanka doorashada laba kun lix iyo toban arrintaas oo muhiimad gaara u leh doorashooyinku inay noqdaan doorashooyin si siman uga dhacaya qaranka oo dhan oo qaybaha dadka soomaaliyeed cidina ay gaar ka taagnayn oo dhammaantood ay qayb ka yihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka dadban beelaha jirta waqooyi oo ayaguna soo qaban qaabiyey aqoon-iswadaarsigan wacyigelinta oo labada maalmood loogu munaaqashoonayey laguna laisku dhaafsanayey aaraada ku aadan sideebaa maaragtay ay doorka ay ku leeyihiin salaadiinta ay uga qaadan karaan soo dedejinta hanaanka doorashooyinka iyo soo xulidii ergadii dooran lahayd xubnaha baarlamaanka u mateli doono golaha shacabka beelaha jirta waqooyi doorka aan fiid ahaan aan ku lahayn guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu ahaa in intii la soo socday oo mar walba geedi socodka doorashooyinka uu socday mar walba oo aan soo saarno war waxaan ku sheegaynay in ay lagama maarmaan tahay in la dhegaysto lana xaliyo tabashooyinka ay qabaan beelaha soomaaliyeed ee dirta waqooyi ka soo jeedo waxaana ilaahay mahadiis ah in ayagiina ay maaragtay arrintaas nala ogaayeen oo mar kasta aan ku baaqayno in wax laga qabto tabashooyinkooda haddii aan usoo noqdo aqoon iswadaarsiga iyo wacyigelintii labada maalmood socotay waxa ay ku dhammaatay si wanaagsan waxaana looga fadhiyaa salaadiinta in ay soo xulaan ergadii dooran lahayd afartan iyo lix kursi oo beelaha dirta waqooyi ay leeyihiin taas oo yacni ka dhigi doonta tiradii baarlamaanka ee laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta ahayd ee golaha shacabka laga rabay intii ka dhinayd ay kusoo dhammaystirmayso marka doorashada ay waktigeedii dhammaato waa arrin aada guul dadka soomaaliyeed iyo dadka beelaha dirta waqooyi ugu soo wataa waxaa kaleetoo looga hadlayay seminaarka iyo aqoon-iswadaarsiga la tashiga looga baahan yahay salaadiintu inay la yeeshaan cuqaasha jilibyada beelahaas ay leeyihiin oo doorashada wax ku leh sidoo kale waxaa ka mid ah oo looga hadlayay arrimo aada muhiim u ah ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda oo ay ugu muhiimsan tahay qoondadii haweenka ay ku lahaayeen doorashada in la xaqiijiyo oo la sugo ayadana sidaas darteed waxaan filaynaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan leh salaadiinta iyo cuqaashu markay usoo gudbiyaan liisaska ergada in la geli doono in iyadana loo gudbo in la ergadii markaas la soo xareeyo oo ay doorashooyinkii bilowdaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan mar kaleeto rabaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo beelaha dirta waqooyi iyo dhammaan inta ku lugta leh doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka aan ugu bishaarayno in hanaankan doorashadu oo soo bilowday doorashadiisa rasmiga shantii novembar oo golaha shacabka markii ugu horreysay doorashadiisa ka bilaabatay puntland in cid ka maqan oo bannaanka ka joogta aysan jirin ay dhammaan dadka soomaaliyeed ay maaragtay doorashadaasi ay ka qayb qaadanayaan haddii ay ahayd qorshe yaallo oo la isweydiinayo doorashada ma dhacaysaa goormay dhacaysaa doorashada xaqiiqi jirtay noqotay way dhacday codad baa lagu riday soomaadiiq dad soomaaliyeed oo fara badan baa safaf dheerdheer galay oo codkoodii bixiyey oo go-aan ka gaaray ciddii umateli lahayd golayaasha dalka sidaas darteed waxaan leenahay howl dhib badan oo aada u adag ahayd laakiin haddana alxamdulilah ilaahay mahadiis waxaa ah in hawshii maanta ay taa xaqiiqo jirto oo ay markhaati ka yihiin dadka soomaaliyeed afartan iyo toddoba sano kadib waa markii ugu horreysay dad soomaaliyeed qayb ka mid ah in ay codkoodii sanduuq ku ridaan si xor ah iyagoo aan cidno ka cabsanayn oo ay ay doortaan arrintaa waxay kaloo wax ka tari doontaa nin kasta oo xildhibaan noqdo ama mudane baarlamaan noqdo shalay haddii uu ahaa nin iska socday oo keligiis qaraabanayay maanta wuxuu noqonayaa nin matela dad soomaaliyeed oo deegaan ka soo jeedo oo lagula xisaabtami doono afarta sano oo soo socoto wuxuu deegaankii iyo dadkii uu matelayay ugu qabtay wuxuu kaleetoo noqon doonaa qof qaranka iyo deegaankaas isku xira oo danaha xaqa ay ku leeyihiin la usoo dhiciya midka qaranka ku leeyahay sidai ay u gudan lahaayeen na ka qayb qaata ama ha noqota dhinaca xeer samayntiisii shuruucdiisii barnaamijyadiisii horumarintiisii la xisaabtankii dowladda dhammaantood uu mas-uul uga noqon doonaa xildhibaanku marka la doorto ma noqon doonto in uu isaga ku mashquulo wax kaleeto waxay kaloo awood u yeelan doonaan dadka constituency-ga sida aada la socotaan markii wax la doortay adduunyada in ay yacni qofkaas kula xisaabtamaan dhibaato kala soo gaarto haddii abaar deegaankooda ka dhacdo haddii colaado ka dhacaan haddii musiibooyin ka dhacaan haddii waxbarasho iyo caafimaad ay ka dhacaan in ay jirto dad la xisaabtamay oo ah dadkii codka siiyey oo deegaankaas joogay shalay waxay iska ahayd dad soomaaliyeed oo qof uu matelo aadan aqaanin oo hal qof uu soo magacaabay kadibna halkaas qof uun markaa xataa aan dib ugu noqonin oo odagii xataa soo magacaabay uusan dhihi karin war maxaad waxaan u samaysay maanta laakiin odagii awood buu leeyahay suldaanka awood buu leeyahay isaga iyo kontan iyo kow qofood oo beesha ka mid a isaga iyo cuqaasha kaleeto oo wax la soo xulay baa aad garab taagan waxayna kula xisaabtami doonaan dhib kasta oo soo gaaro dadkaas oo matelo in ay maaragtay wax la qabtaan waxaan marka marka kusoo gabagabeynayaa war idinku daalin maayo insha allahu tacaala doorashadii waktigeedii waa waa bilowday gebagabay joogtaa waxaan leenahay baqayada baqayasan bay soomaalida ku mahamaadaa inta dhiman ilaahay nabad ha noogu dhameeyo haddana siday ku socoto waa si wanaagsan waa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aal ku saabsan shirkan jaraa'id oo loo qabtay waxaan rabaa su-aalaha wixii ku saabsan munaasabadan iyo shirkan aqoon wasaarsiga waa ogolnahay wixii kale oo ku saabsan guud ahaan doorashooyinka waa u ballamaynaa waqti arkiina ay imaanaysa ha kulanku waa waa diyaar بسم الله الرحمن الرحيم دورشدان سقطو waa su-aal aada u fiican waa joogjoog inuu ka socda jeclahay magaca cali adag waxaa ogtihiin hanaanka doorashooyinka dalka adduunyada doorashada afar afar iyo labaatan sac baa doorasho adduunyada kaga dhacdaa kii ugu weynaa oo dalka maraykanka dhacday afar iyo labaatan sac ada natiijada waa looga hanaankan doorashada dadban waa geedi socod siyaasadeed oo la doonayo in uu dhalo baarlamaan dooran doona madaxdii iyo hay-adihii dawliga ahaa wuxuu soo bilowday bishii august laba iyo labaatankeedii oo madax dhaqameedyada qaarkood loo bilaabay in ay loo siiyo foomam ay kusoo buuxinayaan ergada waxaa kaleeto oo jiray aada ogtihiin doorashooyinkii aqalka sare oo ayaga naftooda wakti hore soo bilaabmay siyaabo kala duwanna u dhacay meelo kala duwan iyo waktiyo kala duwan ku dhacay taas waxay muujinaysaa doorashada soomaaliya ka dhacaysa inay tahay doorasho ku dhacayso si isdaba joog ah oo ku xiran hadba duruufaha ka jira goobaha ay doorashada ka dhacayso aqalka sare waxay doorashadiisu ku soo dhammaatay maalmo kala duwan toban maalmood gudahooda waanay dhammaatay aqalka golaha shacabka doorashadiisu waxay bilaabatay shantii november ilaa iyo toddoba iyo tobankan soconnaa way socotaa hadda waxaan arkaynaa maanta inaan shir u qabanayno somalilan beelaha dirta waqooyi oo ka soo qeybgelaya iyagana doorashooyinka ayagana way soconaysaa marka doorashadu iyo xildhibaanadii way socdaan waa la dooranayaa waxay ku dhammaanaysaa waktigii loogu talagalay ama wakti aan ka fogeyn mahadsan
maamul goboleedyada baarlamaanada iyo aqalka sare soo dooranayo dabcan somaliland maamul goboleed aqalka sare usoo kortaa hadda halkan aqalka sare ee somaliland sidee loo imaanayaan haddii odayaal dhaqameed ay soo xulayaan sidee doorasho gudmaan oo aqalka sare ay usoo waxaan meeshaan u fadhinaa maanta waa doorashadii golaha shacabka oo beelaha dirta waqooyi arrintaas ku saabsan golaha shacabka ee aqalka sare gacantaa lagu hayaa badashaa gacanta ku hayso dawladda gacanta ku hayso markay soo dhamayso markaasaa waa la baahin doonaa hanaanka waa la baahin doonaa gudoomiye waa kiyo maxamuud cali raadiyaha mustaqbal magaalooyinka kismaayo iyo beldamey cadaabo oo hadda doorashooyinka ka socdaan ee intooda waxaa ka dhacay dilalaa ka dhacay oo ergooyinkiiya qaarkood isdilay ee falalkaas dhacay maadaama guddigii doorashooyinka aad tihiin yaa lagala xisaabtamaya su-aal aada u fiican waaye waxaan idhi markii hore waxaan ka hadli doonaa eh, barnaamijka aan inta u nimid laakiin waa kaaga jawaabayaa waxaa ka jira meel kasta oo doorashada ka dhacaysa waxaa ka jira hay-ado dawli ah oo wixii amniga amniga u qaabilsan haddii xadgudubyo ay dhacaan xadgudubyada oo xagga doorashada la ilaaliyo laba ugu weyn labada ugu weyn waxa waaye waa ergada in la ilaaliyo in la ilaaliyo murasha- murashaxiinta haddii labadaas ay dhacaan in la ilaaliyo waayo xuquuqdoodii waxaa loo diyaariyey mekanism ama qaab oo oo arrintaas lagu xaliyo cabashadoodana waxay u gudbinayaan guddiga xalinta khilaafaadka ayaana go-aan ka gaaraya waxayna awood u leeyihiin doorasho dhacday oo dhammaatay inay baabi'iyaan xataa haddii ay dhacdo waxaan soo saarnay hadda ka hor statement statementga aan soo saarnay haddaad ogtihiin waxaa ka mid ahaa baydhaba tii ka dhacday oo aan sheegnay eh, anshaxa xeer anshaxa looga baahan yahay ergada iyo xeer anshaxa looga baahan yahay murashaxiinta dhammaantood eh, caseska qaarkood waxaa ku nuqla murashaxiin ayaga laftooda inay dhowraan hanaanka doorashada laga rabaa sidaas darteed waxaan ka soo saarnay war aan sheegayno ee, in la ilaaliyo xuquuqdooda iyo in murashaxiinta laftooda ay dhowraan hanaanka doorashada oo aysan ayaga isku xadgudbin
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadbanee soomaaliya abukaati cumar dhegey ayuu kaasi ahaa boosaaso shalay waxaa laga sameeyey roobdoon baaxad weyn leh xasan haykal ayaa warkan ka soo jeedinaya xarunta dal jira ee magaalada boosaaso ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا إلهي وحي دي يالا يا باره إلهي وحي دي حين يا ولياوي isku soo baxan roob doonta ah oo maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa waxaa soo abaabulay maamulka gobolka iyo kan degmada iyagoo kaashanaya culimaa udiinka gobolka waxaana kasoo qaybgalay isku soo baxan roob doonta ah boqolaal dadweyne ah waxaana axirnaa saaka goobaha ganacsi iyo sidoo kale goobaha waxbarasho haddaba salaada kadib waxaa dadweynaha la hadlay qaar ka mid ah culimaa udiinka uu ka mid ahaa sheekh axmed daahira oo halkaasi ka duceeyey وحين خير كهر كرا وحين كهر مر كرا وحين قيمكم يا كرا وحين إلهي كهر مر كرا وطين إلهي صدر نوي إلهي المكين صدر نوي دعاءه ومقبول بمن كابر كي يصبحه صحبه اللي تراغون ورحلة إلى لقى عدوي خمنا وصمنا هيد وكبر من سائل دوسوي إلا من مصروي وهو المنطي إن لم يبدو ولا صدقاته إن علماء وحي يعني صدقات الله بهم علماء وحي كدرين إلا صوره علماء وحي كدرين إن مساكين تلوج جرجار اللوج المدوي وحشان كلمة هلاوي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ردوا تيس الدور بيحيد مر انتو بنانك بدك أسو صاري أو خدنا أخري oo qiblada u jaansaday oo marada kala wareejiyey oo saxaabada kalkiyeelna ka muujiyey yaa allah waxaa la rabaa magaca ilaahay in lagu fuurto yaa rabbi yaa xayu yaa qayuum ismaga ilaahay in lagu furfurtaa la rabaa ducada nebi maxamed in lagu saliyo baa la rabaa sala allahu alay wasalam qiblada in loo jeesado baa la rabaa saxaabada in la taago oo sidaa gacmaha loo taago ilaahow la yidhaaho baa la doonayaa maantay meeshaan oo kale muxaadarada waxaa ka cajiibsan ducada waxaa la- waxaa kaloo jirta nabigeena sala allahu alay slam siduu masaajid ku jira baa nala soo galay ilaaha ilaahay nabigiisii oomiyey allahuma salli calaa maxamed jireedkii waa go-een xoolihiina waa baabeen dadkii waa liitaa ilaahaa noo bari ilaaha noo bari nabigu markaasuu saxaabada taagay allahuma asqinaa allahuma asqinaa allahuma asqinaa
duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud dacar oo madasha ka hadla ayaa waxa uu eebba uga baryay ummadda islaamka inuu soo qaboojiyo abaarta iyo dhibaatadana uu ka dulqaado assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan maanta aynu halkan isugu nimi toddobiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad oo ah maalin roob doona aynu ilaahay ka baryeeno subxaana wa tacaala inuu eh, roob eh, maxay tahay dadkeenna iyo dalkeennaba deeqsiiyo Eh, ducadaas oo aynu ilaahay ka baryeeno Eh, culimmada ayaa dhammaysay wixii duco ahaa eh, iyo allabari Eh, aniguna waxaan ku darayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu roobna deeqsiiyo maadaama hadda xoolihii iyo meel kasta uu saameeyey oo xoolihii dhimanayaan dadkii dhimanayaan haraad loo dhintay Eh, waxaan maxay tahay rabaa inaan halkan faro in masaakiinta loo gargaaro kulligana qayb ka noqonno Eh, dadka maxay tahay eh, reer miyiga ah loo gargaaro innagu wax iska ururino Eh, iskoolada la tago eh, guryaha la tago tiam isxilqaamayay mataqaanaa ay qayb ka noqdaan ganacsatadu qayb ka noqoto waxaa moodaa inaynu ka sugno ganacsata ajnabiya iyo cid kaleeto inay ka sugno maxay tahay inay waxayna taraan waxaa moodaa inaan ganacsatadana qayb ka noqon inuu qof ganacsade ah oo boqol kun konton kun toban kun ku deeqa oo abaarta ugu deeqa ilaa iminka aan lahayn waxaa la rabaa inay qayb ka noqdaan maxay tahay ilaahay waa u badinayaa xoolahooda duqa oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhallinyarada wadata gaadiidka yaryar ee loo yaqaano heeganta oo uu sheegay in xilliga habeenkii ah meelaha qaar magaalada ka baxsanna ay ku sameeyaan falal ka baxsan anshaxa islaamka isagoona sheegay duqa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaa jirta oo ay aanta kusoo badatay magaalada baabuurta yaryar oo maxaa la yidhahdaa wiilasha yaryar loo dhiibay oo la yidhi ha ku shaqaysteen in labada gees ee magaalada jidka soddonkoo dhinacaa mara iyo kan dhinacaa mara habeenkii maxay tahay aad arkayso baabuur badan oo baakin ku jirta habeen dhoweyd baabuur badan baa soo qabannay anigoo meesha maraaya iyo ciidan boolis oo ila socday waxaa la rabaa baabuurkii lagu qabto halkaas dib uma soo celin doono qofkaana waxaanu horkeeni doonaa insha allahu tacaala sharciga wax badan oo mataqaana aan wanaagsanayn baa ka socda taasna waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto digniintaana diro annagoo kormeer ku soconna ayaa habeen dhaweyd dul tagnay baabuurtaasoo badan oo baakin gelaysa bannaanka ah meel cidlo ah oo mataqaanaa aan layr lahayn wiilal iyo gabdha saaran yihiin marka maxay tahay ciddii lagu qabto waxaa la marin doonaa insha allahu tacaala adaacaddaa loo soo bandhigi doonaa digniin baanu hadda siinaynaa gaarigii lagu qabto halkaas waxa weeye isaga ayaa wixii mas-uuliyadda halkaa ka timaada iska leh gabagabadii waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waciis dhadow
mid waxa weeye baryadii halka u nimi ilaahay baynu halka u nimi inaynu barinno oo roob doonno oo inteenna halkaa fadhida oo tirada intaa leh hungamanihina kolley qof baa lagu jiraa kolley koox baa lagu jiraa kolley waxa weeye intaasi muxuu ahayde dad xagga ilaahay muxuu ahayde aan xiriir badan la lahayn umaba badna inay ku jiraan ma filaayo haddaynu gacmaha taagno in ilaahay muxuu ahayde dhibta iyo waxa taagan rabbina ka qaadayo waan baan hubaa waxaan kaloo halkaan jeclahay arrin yar oo kale inaan ka idhaahdo maanta waa hubaa waa qayb qayb ilaah buu sugnaaday waa hubaa waa dembi laakiin niyaddaan qabo waxaa weeye roob deg deg aynu helaynaa afarta safa ugu horreeya culimmadii magaalada baa fadhiya waa maalintii igu horraysay oo culimmadii magaalada ay halkaa ku dhan yihiin waa nin hebel la yidhahdaa maqnayn iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta niyadeenu kusan tahay maanta aan qof culimmadu ay wada duceeyeen oo muxuu ahayd ay gacanta ay muxuu ahayd wada taagi doonaan waxaanu jeclayn aniga duqu iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka inaannu xafladdan sidaan ka weynayno waxaan aada uga mahad celayaa culimmadii waxaanu ballannay isniinta haddana khamiistaanu ka dhignay haddana culimmada iyadii raggay waa ka daba tagno waxaan waa isbeddeshay oo lama sii hayn karo ilaa isniinta maantana sidaa fiican bay noogu noogu qabsoontay waxaanu odhan lahaa kolley waxa weeye waxaynu geysanay baa laynu ku abaalmarinayaa waxaynu baalkeynay baa laynu ku abaalmarinaya waddanka waad ogtihiin maciishadii waa ogtihiin doolarki waa ogtihiin qolada ganacsatada waxaan leeyahay ilaahay ka baqa rabbi weynaa waaxidkaa ka baqa shalay gacantaanu mar isgelinay oo waa wadaynaa berihiisa hadda waanu isla geli doonaa waxaan rabnaa in waxaan muxuu ahay wax badan laga bedelo wax badan muxuu ahayde laga bedelo oo wax badan la qabto wixii aanagu dawladdu ay mas-uuliyaddeeda tahay inay qabatona waa khasa waa qabanaynaa waxaa weeye waxaa muuqata maalin khayr inaynu muxuu ahayde rabbigay barino oo gacmaha kor u taagno oo muxuu ahayde magaalooyinka puntland oo dhan waa waa muxuu ahayde waa laga roob doonay ilaa iyo hadda roob doon ma hayno hadduu xataa meel kale ka bilowno waxaan odhanayna waa ducadii boosoodo haddii ilaahay yidhaahdo
waa markii ugu horreysay tan iyo markii wasaaradda diinta iyo oqaafta dowladda puntland ay ku dhawaaqday in magaalooyinka laga sameeyo isku soo bax roobdoon ah maanta laga sameeyey magaalada boosaaso xarunta gobolka bari taasoo ka duwan maalmihii aynu soo dhaafnay waxaana uu jawigu ahaa saaka markii ducada iyo allabariga ay goobta ka dhacaysay mid ka duwana kii hore iyadoo daruuraha ay soo hogteen dusheenna xasan heykale raadiyo daljir boosaaso
magaalada garowana kulan shalay ka dhacay hoolka baarlamaanka puntland ee garowe oo ay ka qayb galeen golayaasha kala duwan ee dowladda waxaa looga hadlay abaaraha ka jira puntland cabdixakiin xuseen xasan ayaa warkan ka soo jeedinaya xarunta daljir ee garow madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland ayaa maanta ka qayb galay kulan baarlamanka dowladda puntland ay ku yeesheen magaalada garowe oo ay uga hadlayeen xaaladda abaarta ee waddanka ka jirta kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda puntland culimowdiin iyo hay-ado kala duwan waxaana dhammaantii looga hadlayay sida loogu gurman lahaa dadka abaartu ay saamaysay sheekh maxamuud xaaji yuusuf guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraca garowe oo kulanka ugu horreyn ka hadlay waxa uu u mahad celiyey golaha wakiilada puntland oo gartay sida uu sheegay inay kulankan qabtaan kana hadlaan xaaladda dadka abaartu ay saamaysay isagoo sheegay inay waajib tahay in la isu gurmado si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka oo gartay shirkaa muhiimka ah inay ka qabtaan xaaladda degdega ah oo hadda waddanku uu ku jiro oo gurmadka la gelayo ay kaga qayb qaataan marka muhiimadda meeshan isugu nimid oo ah in gurmadka laga qayb qaato ugu horeyn waa in diin ah oo cibaado ah oo waajib ah qur-aanka markaad fiirisid meel kasta oo ilaahay uu ku ku ammaanay dadka mu'miniinta ah oo sifaadkooda lagu jiriyey kuwa ugu horreeya waxaa ka mida sifaadkaas inay yihiin dadka olahooda bixiya marka loo baahan yahay inay yihiin dadka dadka dadka wax bixiya aladiina yunfiquuna fi saraa'i walqaraa wayucimuuna acaama calaa xubbih miskiina wayatiiman waasiira wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana fihim khasaasa iimaanka iyo deeqsinimada ama waxbixintu ma kala haraan qofkaan waxbixin qofkaasi iimaan macnale ma leh
wasiirka arrimaha gudaha dowladda puntland axmed cilmi cusmaan karaash oo kulanka ka hadlay isna waxa uu sheegay inay wasaaradda iyo culimmada oo iskaashanaya ay sameeyeen qiimeyn ku aadan abaartu inta ay la eg tahay
kormeero badanna waa la sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo culimmadu iyagoo maxay tay wada shaqaynaya kormeerana soo sameeyey waxa aanu halkan kusoo bandhigi doonaa wixii lasoo qabtay ama lasoo arkay waxaanu anagu isu taagnay wasaaradda arrimaha gudaha haddaanu nahay iyo culimmadayda annagoo iskaashanaynaba inaanu soo bandhigno wixii aanu soo arag waxa jirta kolley waxaanu u baahan nahay inaanu isku tusanayno hay-adaha iyo adduunka hay-adaha shan bilood lix bilood ka hor baa kolley ilaa saddex abiil baa qabaa oo la sameeyey oo madaxweynuhu sameeyey ama madaxweyne ku-xigeenku intaana ay lahaa ina soo gaaro wax badan kama hayno wax ku talagalana had iyo goor ma sameeyaan marka maalin walba waxayna waxayna weydiiyaan maxaa dhacay sidee wuxuu dhaceen maxaad waxaa jirtay abaartun baa waxaa malayna gabadha abaartun baa dhacday beri marka odaybaa lixdan adaya haystay iyo islaam lixdankii adhay ahaabaa baa ka soo uu ka soo hoyay harag baa uga hadhay haraggii soo iibkeeyey oo dukaan buu leeyihi robertson qarax ayaa laga siiyey marka wuxuu ku shitay dacalkiisii kol isagu soo roga dacalka isagoo dacalka ugu jira oo aan wada xirin baa ninkii dukaanku weydiiyo ka waran reerkii lixdankii adayha iyo islaantii baa ruuciisu markaaba ka tuuray xagga marka hay-adaha hay-adaha waxaan leeyahay ruucaas ufartaha nagu haray baa maalin walbawda inay laga tuurayaan xaal haysaa
gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi oo kulanka hadal ka jeediyey waxa uu madaxweyne ku-xigeenka warbixin ka siiyey kulamo ay baarlamaanku uga doodayeen xaaladda abaarta inay yeesheen maalmihii u dambeeyey ayna ka mid ahayd ajandahooda kalfadhiga soddonisteed ee dhowaan baarlamaanka u furmay bisha saddex tobankeedii iyo shan tobankeedii wuxuu doodeer ku yeeshay kadib markuu baarlamaanku kormeer kusu sameeyey gobollada dalka xaalad badan una ku soo degsay abaarta jirta oo aada fara badan ugu haysa dadka reer baadiyaha iyo dhammaan puntland iyo soomaaliya kadib markay soo ururiyeen abaarta ka jirta gobollada puntland baarlamaanku ajendahoodii waxay soo hormariyeen qodobka abaarax taasina waxay dhacday saddex iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii baarlamaanku wuxuu ka doodayey warbixinana kala qaadanayay sida jirta oo xaaladda dhabta ah oo puntland ka jirta waxay go-aamiyeen mudamada weyne golaha wakiiladu wuxuu fadhigii saddexaad toddobaad saddex tobanki ilaa shan iyo tobankii kaga dooday qodobka saddexaad ee ajendaha ka fadhiga sodolisiyedaad ee xaaladda abaaraha baatan ee ka jirta doodii qalandeed ee fibacdi wuxuu goluhu go-aan ku gaaray sidan in golayaasha dowladda puntland kulan deg dega ku yeeshaan si qorsho midaysan oo dowladeed looga qaadan lahaa gurmadka abaaraha puntland loona qoondayn lahaa dhaqaale dadka abaaruhu saameeyeen looguna soo looguna soo saarbabaad iyo qeylanaan caalami ah dowladda iyo shacabka puntlandna loogu soo jeediyo gurmad isku tashi ah mudane madaxweyne arrintani haddii baarlamaanku eegeen oo meelo badan ka fiiriyeen waxay way ku filaan weyday inaanu go-aan annagu nagu qaatan arrintaa ka qaadano ugu dambayntiina madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado gurmud aan kala har lahayn si loo badbaadiyo dad iyo duunyo labadaba oo hadda xaalkoodu khatar uu ku jiro haddii aan laga gaarin waxaynu isugu nimid waa abaar wax kaloo isu keenkeenay hadda male iyada un baan u malaynayaa inaynu ka hadalno si daba oo xaqiiqaana runtii uga hadalno waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland ama dibadda ha ku noolaadeen ama gudaha joogeene hawsha iyadaa in loo waxaa loo baahan yahay in la badbaadiyo nafta go-aysa ama naf xoolaad ha ahaa ama naf binu aadam ha ahaatee waxaan dareemayaa qof kasta sida ay tahay ee diinkiinuba sheegtay wixii uu ku bixiyo arrintaas oo kale in yani aakhira ay uga horayso waxa weeye puntland waxaan dareemayaa insha allah biidn illaahi tacaala niyadda fiican ee aanu hayno awadeed in kulligeed wax laga qaban doono puntlandna waa u qaybsantaa kadib ay ugu qaybsanto hawshan iyada a wixii kaga beegan oo ka soo baxo haweyaan qofba qof inuu la hadlo qofba qof inuu ka daadiciyo baasha inta ay leedahay iyo baaxada ay leedahay qofkuna marka la hadlayo haddaadan arkin waxaad moodaysaa yani wuxuu sida loo sheegaya aanay wahayn maalin dhaweyto waxaan tegey eyd agteedaan tegey ilaa qarxis baan dhaafay in badan baan dhaafay eyd soddon kilomitr bay guntigii jirta cabdixakiin xuseen xasan barnaamijka caweysnimo ee caawiya daljir garowe
waa tahay dhegaystayaal xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaa la soo gaadhay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha
kusoo dhowaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida ciyaaryahanka kooxda arsenaal ee hector balerin ayaa dhaawacmay waxaana uu maqnaan doonaa muddo afar isbuuc ah war ka soo baxay kooxda arsenaal ayaa lagu xaqiijiyey arsenaal ayaa booqan doonta garoonka oltraford ka hor dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan balerin waxaana kulankaasi uu yahay mid aad u adag waa midka ugu adag horyaalka ingiriiska isbuuca labiyo tobnaad ee la ciyaaraya horyaalkaasi ciyaaryahankii hore ee kooxda ah liverpool stephen jerar ayaa lagu wadaa inuu qabto shaqada tababarnimo ee naadiga lagu magacaabo emke donis ee heerka afraad waxaana uu ka soo tegi doonaa dalkaasi maraykanka si uu shaqadaasi u qabto ciyaaryahanka kooxda ah everton ee lukaku ayaa sheegay inuu sii joogi doono kooxda everton tan iyo inta dalab uga imaanaya kooxaha barcelona iyo real madrid ciyaaryahanka kooxda barcelona ee haatan dalkaasi jarmalka naadiga hovenham ku maqan alan halalovij ayaa dib ugu soo laaban doona kooxda barcelona kadib markii uu qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigay tababara sanadiin zidanina waxa uu ka fikirayaa kusoo bilaabitaanka ciyaaryahan james rodriguez kulanka derby madrid inkasta oo ciyaaryahankan uu qaab ciyaareedkiisu wanaagsan yahay haddana waxa uu sheegay inuu ka fikirayo tobabare jose marino ayaa sheegay inuu kooxda arsenaal uga badin doono siddeed iyo labo xusuustaasi waa mid ku weyn dhagaha taageerayaasha kooxda manchester united ee kadib markii goolalintaasi leeg ay kaga badiyeen kooxda arsenaal kulan ka tirsanaa horyaalka ingiriiska murino ayaa sheegay inuu waddadaasi rajaynayo inuu kooxda haatan mariyo tababaraha kooxda barcelona lewis enrikina waxa uu sheegay in ciyaaryahan lewis warees beddelkiisa uu noqon doono ciyaaryahan beko alezer varentina ayaa doonaysa inay dib u soo celiso ciyaaryahan stephen iyo fatij oo nadiga manchester city iska leedahay balse inter milano haatan ku sugan manchester united ayaa danaynaysa lasoo wareegitaanka ciyaaryahan miisi inkastoo ninka dhanka suuqa kale iibsiga u qaabilsan ee edsword lagu magacaabo wadahadallo la bilaabay wakiilka ciyaaryahankan georgi miisi oo aabihiisa isla united ayaa doonaysa ciyaaryahanka celtic dhanka wararka uga ciyaara mosa dambele lagu magacaabo ciyaaryahankan wuxuu ka mid yahay da'yarta haatan loogu qiimaynta badan yahay
xubinta wargeysaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska daily telegram wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay midowda yurub oo ka welwelsan khatarta donald tam iyo xidhiirka waddammada qaaradda yurub iyo maraykanka doorashada donald tam ee madaxweynaha waddanka maraykanka ayaa la sheegay inay halis ku tahay xidhiirka ka dhexeeya midowda yurub iyo maraykanka sida uu sheegay madaxweynaha guddiga midowda yurub john cludi janker guusha lama filaanka ahayd ee doorashada maraykanka ayaa ahayd buu yidhi mid aan wanaagsanayn una wanaagsanayn midowda yurub iyo howlihiisa sidaana waxaa sheegay janker oo hadalka u sheegayey dadkii ka soo qayb galay kulan ka dhacaya magaalada luxemburg doorashada master tam waxa ay khatar ku tahay inay waxyeelayso xidhiirka qaaradaha aas-aasiga ah iyo qaabdhismeedka ku wada xidhiidha ayuu yidhi janker sida uu wargeysku qoray oo ah madaxa fulinta ee midowda yurub kana mid ah siyaasiyiinta ugu awooda badan qaaradda yurub hadallada madaxweynaha guddiga midowda yurub ayaa ku abuuray dareen iyo walaac saa'id ah waddammada qaaradda yurub oo doorashada donald tam welwel u arkayey kaasoo mararka qaar ammaanay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin islamarkaana su'aalay mabda'a difaaca wadareed ee waddamada ku bahoobay nato markanna waa wargeyska masajero ee ka soo baxa waddanka talyaaniga wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay haweenay muslimad ah oo lagu ganaaxay soddon kun oo yuuro kadib markii ay diidday inay bixiso niqaabka ama xijaabka gudaha waddankaasi talyaaniga haweenay muslimad ah oo asalkeeda ka soo jeeda dalka albaaniya ayaa lagu ganaaxay lacag dhan soddon kun oo yuuro kadib markii ay diidday in ay iska qaaddo indhashareerka ama niqaabka ay xidhnayd xilli ay ku sugnayd dhismo uu ka socday kulan aad u ballaaran wargeyska maalinlaha ah ee masajero ee ka soo baxa waddanka talyaaniga ayaa waxa uu qoray in haweenaydaasi oo afartan jir ah ay ka qaybgelaysay kulan baarlamaanka dhallinyarada lagu qabtay magaalada sanfito ee gobolka bordaneene ee waddanka talyaaniga haweenaydaas oo dalka talyaaniga ku noolayd muddo lix iyo toban sano ah ayaa waxaa dabayaaqadii bishii hore lagu xukumay xabsi gaaraya afar bilood iyo ganaax dhan lix boqol oo yuuro maxkamadda sare ee talyaaniga ayaa kordhinaysa ganaaxa kadib markii ay racfaan ka qaadatay xukunkii hore waxaana ganaaxa looga dhigay soddon oo yuuro xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii saaka iyo dunida intaan isku arkayna barnaamijka lamid ah nabadgelyo